alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalih waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ama bacd faslun fii ma yuujibu اlgusla faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara masaa'ilkii ka horreeyey iyo kuwa ka dambeeya fii maa yuujibu lgusla fii maa shay ayuu u fasal yahay yuujibu waajibinaya algusla qubayska fasalkan wuxuu ka hadlaa waxyaalaha qofka markay ku soo kordhaan qubays uu ku waajibayo waxyaalaha qubayska waajibiya uu ka hadlaa fasalkaanu usli luqada waxaa la idhahdaa saylaanulmaa'i calaa shayin mutlaqan xagga luqada gusli waxaa la idhahdaa saylaanulmaa'i calaa shayin mutlaqan biyo inay ku submaan ama ku daataan shayga korkiisaa la yidhaah waa xagga luqada biyaha daadanayaa la yidhaahdaa gusliga oo shayga korkiisa ku daadanaa sharcigana waxaa la yidhahdaa saylaanuhu calaa jamiici albadan biniyatin makhsuusa qofku biyihii inuu ku daadiyo oo ku shubo korkiisa dhammaan niyo gaara isagoo niyeystay saylaanuhu calaa jamiici albadan waa qofku inuu korkiisii ku daadiyo oo ku shubo biyihii jidhka dhammaantiis niyo gaara isagoo niyeystay taasaa la yidhahdaa sharciga qubays gacanta in lala marmariyaa waxba waajibka ka mid maaha waa arki doonnaa biyihii hadday jidhkii oo idil dhammaan inta daahirka ay wada gaadhaan qubaysaa la yidhaahdaa waladii shayga yuujibu waajibiya algusla qubayska sittatu ashyaaa shayaalo lixa weeye waladii shayga yuujibu waajibiya algusla qubayska sittatu ashyaaa shayaalo lixa weeye lix shay qofka markaa ay ku yimaadaan qubaysaa ku waajiba halaaatun saddex tashtariku waxaa wadaagsada fiiha halaaada alrijaalu ragga iyo walnisaa'u dumarka lixda saddex ka mid ah ragga iyo dumarku way wadaagsadaan macnaha waxaa loola jeedaa raggana qubaysku waa kula waajibaa dumarkana qubaysku waa kula waajibaa saddexdaas way ka dhaxaysaa halaaatun saddex tashtariku waxaa wadaagsada fiiha halaaada alrijaalu ragga iyo walnisaau dumarka wahiya halaaadii iltiqaa'u lkhitaanayn midda ugu horayda waa labada gudniin oo kulmaan labada gudniin gudniinka xibinta taranka ee ninka qaybta qarsoon markii qofku uusan gudnayn marka uu la gudana muuqata qaybtaasu marka ay qarsoonto oo ay gasho makaanka taranka ee dumarka markaasaa qubaysku waajibay inta oo marka la gudo muuqanayda intaasaa xukunku ku xidhan xukunku intaasuu ku xidhmaa axkaam aad u badan dhammaan oo galmooshada lagu xidho dhammaanteed intaasay ku xidhantaa xidhinta taranka qaybta marka qofku uu buuriye qab yahay ama beeje qab yahay inta qarsoon markii la gudana muuqata intaasu marka ay qarsoonaato oo makaankii taranka ee dumarka ay ku qarsoonaatay gasho intaasaa xurun kastaa ka waajiba axkaamta lagu xidho galmooshada intaas qofka ay ka go-on tahay oo laga gooyeyna oo maalan cadowaba intaas ka jaray intii qadar leeg oo kale qadar intii leeg oo kale sidaasaa la ydhaha iltiqaau lkhitaanayn labada gudniin ilaa dee laba muslim anagu ka hadlaynaa moogtahay muslimiintuna waa gudan yihiin gudniinkuna ragga iyo dumarka dhammaan waa waajib waa diinkii nebi ibraahim nebi ibraahim sala allahu calayhi wasalam asagoo siddeetan sano jiru isgudayoo ilaahay u waxyooday xadiiska bukhaari iyo muslim nabigeennana ilaah wuxuu ku yidhi an ittabic millata ibraahiima xaniifa raac nebi ibraahim annagana ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuxuuna yidhi qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina maca marka nabigeennaaba la amray oo layidhi an itabic milata ibraahiim annagiina waxaana layidhi qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina maca waa in lagu daydo saxaabadana waa la yiqiin wax la isguday aheedoo gabdhow gabdhaha gudaa jiray oo ragga waa la gudi jiray waana shicaarka muslimiinta lagu yaqaan oo muslim iyo gaalo shicaarka lagu kala yaqaan weeye nabiguna sala allahu calay wasalam isagaa yidhi idaltaqal khitaanaani labada gudmiin marka ay kulmaan faqad wajaba alquslu qubaysku waa waajibay nabigu ma sheegin mid buuriyaqaba iyo mid gudan ee wuxuu sheegay laba gudmiin idaltaqal khitaanaani uu yidhi marka kitaabka iyo sunnada iyo hadyigii saxaabadaba marka la fiiriyo gudniinka ragga iyo dumarka labadaba waa waajib waana shicaar iyo calaamad muslimiinta iyo gaalada lagu kala yaqaan in ishkaal hadda la geliyo la yidhaahdo dadka gabalbuuryaqaba laga dhigana waa dalaal soo kordhay qayr soo kordhay maaha alaaatun saddex taas tariiku waxaa wadaagsadaan fiiha alaaada alrijaalu ragga iyo wanisaau dumarka wahiya saddexdii kii ugu horeeyey wahiya iltiqaau lkhitaanayni labada gudmiin inay kulmaan wey labada gudmiin inay kulmaan macnaha loola jeedana waa caddaynay wa inzaalu lmaniyi kan labaad marka wa inzaalu lmaniyi waa meni inay soo baxdo khuruuju lmaniyi wey meni inay soo baxdo wa inzaalu lmaniyi meni inay qofka ka soo baxdo meni hadday soo baxdo qubaysaa waajiba menidaasu ha badnaato ha yaraato qaabkay ku soo baxayda qaabku rab ha noqdo galmoosho ha ku soo baxdo galmoosholaan ha ku soo baxdo soo jeed iyo hurdo midday rabto ha ku soo baxdo qofkoo soo jeeda waxbuu ka fakeray waxbuu indhaha ku arkay siyay uga soo baxday ama isagoo hurdaayay ka soo baxday waa isku mid qubaysaa waajibaya dariiq la yaqaanay ka soo baxday dariiqaan loqon hadduu dhabarka inta ka jabo meniyu ka soo baxdo qubaysaa waajibay meni hadday soo baxdo almaau min almaa wey xadiiska muslim wa inzaalu lmaniyi meni soo bixideed meni iyo madi iyo wadi aa jira madida iyo wadida qubays ma waajibiyaan ee waa najaas kaadiday la mid yihiin laakiin menida wey menida ayada waa waajib hadday soo baxdo qubaysku menidana calaamaday leedaho marka ay soo baxaydo biyo boodboodaayo weeye min maain daafiq siduu ilaah yidhi waa biyo boodboodaya tan labaadna qofka laftirkiisa sida badan ay ka soo baxaydaa waa biyo uu dareemayo oo uu ku macaansanayo biyahaas weeye kuwa qubayska waajibiyaa marka kuwaas weeye kuwa qubayska waajibiyaa si kastay ku soo baxaanna waa isku midaan nidhi soo jeed iyo hurdo kan saddexaad walmowtu dhimashadii weeye ila shahiid shahiidka kuma jiro laakiin inta kale qofka muslimkaa hadduu dhinto in la mayraa waajib ah qofka hadduu dhinto muslimkaa in la mayraa waajiba hadduusan shahiid ahaynoo goobta muslim iyo gaala ku dagaalamayaan aan lagu dilin hadduu shahiid yahay shahiidka lama mayro inta kale rag iyo dumar iskaga mid wa alaaatun saddexna takhtasu waxaa qaas la-a bihaa alaaada annisaa dumarka saddex arrimood oo qubayska waajibiyana waxaa khaas laa dumarka wa alaaatun saddex takhtasu waxaa khaas laa bihaa alaaada annisaa dumarka wahiya alaaadii alxaydu xayd weeye wanifaasu waa dhiiggii umusha iyo walwilaadatu dhalmadii xaydku waa dhiigga dabiiciga ee gabadhii sagaal sano markay gaarto ka yimaada ilaa xadkii ilaahay ugu talagalay dhiiggaas markuu goo qubaysaa waajiba wanifaasu nifaaskuna waa dhiigga caruurku markuu soo baxo kadib yimaada caruurku markuu soo baxo kadib dhiigga yimaado weeye kaasaa layha nifaas asagana qubaysuu waajibiyaa saddexaad waa dhalmada laftige caruurkiiaba soo baxay caruurkiio qoyana soo baxay ama isagoo qalalanuba soo baxay oon dhiig iyo qoyaan midna lagu argo qalalano korkiisu qalalaya waa isku mid qubaysaa waajibaya xayl isaga laftigiisu mani guntantay weeye mani ilaahay guntay weeye marka laftigiisa soo bixidiisa qubays waajibinaya caruurka saddexdaas arrimoodba marka qubaysa waajibiyaan oo waxa loo kala tirinaa wilaadada iyo nifaaska saasay tahayoo caruurkoo keligii soo baxa qubaysu waajibina kelis oo duusan xataa qalalan yaho iska daa dhiiga aan wax qoyaana korkiisa lagu arag qubaysaa ka waajibaya haddii dhiig hadda yimaadaana qubaysaa ka waajibaya marka labadaba waa nuuca saddexdaas marka dumarkay gaar u tahay oo qubayska ku waajibiyaan faslun fii faraa'idi اlqusli wa sunanihi faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid wax kala saara fii faraa'idi اlqusli qubayska faradyaalkiisu u fasal yahay iyo wa sunanihi sunnooyinkiisa fasalkan wuxuu ka hadlaa marka la qubaysanayo qubaysku arkaanuu leeyahay sunnooyinna waa leeyahay labadaasuu ka hadlaa wa faraa'id اlqusli qubayska faradyaalkiisu alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye anniyatu niyo weeye wa isaalatu najaasati najaasadii la suulinteeda weeye in kaanad hadday ku sugan tahay hiya najaasadu calaa badanihi badanilmuqtasili kii qubaysanaya jirhkiisa wa isaalu lmaa'i biihiyoo la gaarsiiyo way ilaa jamiici shacari tinta dhammaanteed in la gaarsiiyo iyo walbasharati maqaarka amase qofka korkiisa saddex rugni ayuu u sheegay qubayska laakiin waa labo sida raajaxa oo muctamadkaa wa faraa'id اlqusli qubayska faradyaalkiisu alaaatu ashaa shayaalo saddexa weeye anniyatu niyo weeye qofku horta waa inuu niyeystaa markuu qubaysanaa hadday janaabo tahay waa inuu niyeystaa rafculjanaaba janaabadu waa maanica u diidaya qofkii salaada janaabada marka waa inuu iska suuliyo inuu niyeysto oo biyaha intuusan isku bilaabin waa inuu niyeysto inuu iska suuliyo janaabadan rafculjanaaba ama rafculxadai alabar xadadku waa maanica u diidaya qofka cibaadada marka inuu iska suuliyo waa inuu biyaha iskugu shubayo oo u niyeysto korkiisa sababku biyaha ugu shuba inuu yahay xadadka akbarka inuu ka suulo amase janaabadii inay ka suusho gabadhii xaydka ka qubaysanayda ama nifaaska ayadana waa sidaas oo kale inay niyeysato xadaulxayd aw nifaas inay iska suulinaydo xadadkii oo xaydku keenay amase nifaaskii waxa weya xadadkii uu keenay xadadkaas inuu iska suulina qalbiga waa inuu qofku geliyo niyadii marka waa rugni inama alacmalu biniyaat wa isaalatu najaasati najaasadii la suulinteeda way in kaanad hadday ku sugan tahay calaa badanihi badani lmuqtasili qofka qubaysanaa korkiisa qofka qubaysana hadday najaaso korkiisa ku taallo waa inuu iska suuliyo marka isaala shardi maahana layidhi ee zawaala shardiya inay suusho xataa najaasada hadduusa isagu suulina inta biyo iskaga daataan ay suusho najaasadu waa dhaqmi ayada najaasada looma shardiyo niyo oo acmaasha laba loo qaybiyaa acmaal oo ficliya oo adiga lagaa dalbay oo afcaal ah oo lagu leeyahay samee ficil kastoo adiga lagu amro lagu yidhaha samee kaas niyuu kaa rabaa afcaalna waxaa la idhaha turuug waa waxa lagu yidhi iska ilaali kaasu niyo kaama rabo turuugta najaase la iska ilaaliya turuugtay ka mid ta qofku najaasada inuu iska ilaaliya la rabaa inuu najaaso sameeyo maahan wax laga raba soo maa waa tarki marka nijaasada marka ayada suurinteedu niyo uma baahna hadda hadday meelahan korka nijaasa kaaga taal roobaa iskaga kaa da-ay xoog kugu da-ay khalaas waa suuliyey waa daahir meesha mara nijaasa ku tilay xarigaana la iska saaray roobaa ku daay waa daahir haddayba suusho najaasadii marka najaasada iyada niyo looma shardiyo marka la suulinaa saas darteeda isaala shardi maahane zawaala shardiya waa inay suusho horta nijaasadu ama adigu suuli ama biyo iskaga daateen ha suusho hadalkaas macnihiisu waxay tahay qofka qubaysku ku waajibay hadday najaasa ku taallo najaasadaas qowlkan matniga ku yaalla wuxuu leeyahay laba mayridaa laga rabaa qubayska ka hor waa inuu najaasada suuliya najaasadu meel kastaba ha uga taal qubayska ka hor waa inuu najaasada suuliyaa kadib haddana qubaystaa qowlkaas sidaasuu leeyahy laakiin qowlka muctamadkaa imaamu nawowina uu ku tegay raximahullah wuxuu yahay najaasada kala qaad sharxuna waa inin dhigaahe najaasada kala qaad waxaad u kala qaadaa najaasa xukmiya iyo najaasa cayniya najaasa xukmiya waxaa la yidhaahdaa maa laysa lahaa dacmun walaa lawnun walaa riixun walaa jurmun afar shay wixii aan lahayn najaasa waxaa la dhaha xukmiya maa laysa lahaa dacmun dhedhan ma leh walaa lawnun midab meesha ka muuqdana ma leh walaa riixun karna ma leh oo wax ka soo uraya ma leh meeshii walaa jurmun jirmina ma leh oo shay qirale maaha sad afarta midna haddaysan lahayn meeshana waa lagu ogyahay maalan kaadiyaa ku dhibicday maradii oo kale ama korkii oo kale waa ku qallashay waxba kama muuqdaan waxba kama soo urayaan waxba lagama dhedhaminayo jirmina hadde mabalakaadiyo najaasa xukmiya laleeya xugun ahaan meeshu waa najaaso laakiin cayn meesha ka muuqataa ma jirto marka najaasa xukmiya marka laidhaha maa laysa lahaa طacmun walaa lawnun walaa riixun walaa jurmun najaasa cayniyana taas cagsigeed wey afarta mid ka mida wixiila wey maa lahu dacmun aw lawnun aw riixun aw jurmun waa intaas cagsigeed wey najaasada cayniyada haddii marka wuxuu leeyahay imaam nawowi raximahullah najaasadu ay tahay najaasa xukmiya hal mayridaa ku filan hal mayridaa ku filan maxaa yeelay ayadu niyo kaama rabto najaasada isaaladeedu waxaad u niyeysaan qubayskii biyahaasayna ku suuli biyahaasay ku suulee saasuu leeyahy xataa midda cayniyada laftirkeeda wuxuu leeyahay qubayskii uu niyeystay hadday ku suusho waa kadalik laakiin maadaama cayniyadu ka culus tahay haddii hal mar biyihi uu xoog jirkiis ugu shubo oo qubayskiiya najaasadiina aysan suulino ama caynteedii ay wax ka baaqihiin amase dhedhankii ama midabkii ama muuqaalkii amase urkii hadday wax ka baaqi yihiin ku daahir noqonma meeshay sidaas midda cayniyada marka hadday ku suuli weydo ku daahir noqonma meesho laakiin hadday ku suusho ayadana xugmiyaday la midtuba leeyi xugmiyaday la midta marka najaasada qowlkan oo matniga noogu yaallaa waa qowlka raafici qowlka raafici weeye waa marjuux weeye waa laga xoog badan yahay qowlka nawowi maray oo muctamadka ka dhexa filmadhab wuxuu leeyahay hadday najaasadu xukmiyo tahay hal maraa ku filan hal maraa ku filan hal mayrida iskula filan qubayskii la niyeysanaa xukmiga mideedna waa la mayrmayda laakiin midda cayniyada halka maraysan ku mayrmina dhacda sidaas darteeda hal maraysan ku filnaan waa dhici karta ayadana hadday ku suusho waa ku filnaane waisaala meesha isaaladana waxaan idhi zawaala shardiyahe isaaladu shardi maahan oo adiga inaad niyeysataa shardi maahan ee inay unsuushaa shardi waisaalatu najaasatin waa najaasadii la suulinteeda in kaanad hadday najaasa ku sugan tahay calaa badanihi badani lmuqtasil shardigaas inuu daciif yaad ogaatay wa iisaalu lmaai biyaho la gaarsiiyo weeye ilaa jamiici shacari tinta dhammaanteed iyo walbasharati maqaarka ama qofka korkiisa rugniga oo saddexeeya rugnigii koobaad niyadu ahaa rugniga labaad nijaasada la suuliyo rugniga saddexaad waa biyaha in la gaariyo tinta korka ku taalla iyo maqaarka dhammaan tintaasu shardi ma kale leh inay madaxa ku taallo iyo inay korka kale ku taallo waa isku mid dhammaan tinta korkaaga ku taalla waa inay biyuhu gaaraan sidaasoo kale jirkaaga waxa waya basharadu waa maqaarka mase haragaaga jirkaaga waa inay oogadaada biyuhu gaaraan dhammaan sidaas daraaddeeda gabadhii tintu u dabneed ama haddayba jiraan rag ayagu dabta qofka tintiisu daban tahay biyuhu hadday gaaraan madaxa maqaarkiisii oo madaxa madaxa haraggiisii ay gaaraan biyuhu shardi maahan in la furfuro tintii ma loo baahna furfuriddii laasim kuma ahan laakiin haddii aysan biyuhu gaarayn biyuhu haddaysan gaarayn waa waajib markaas in la furfuro maxaa yaele maa laa yatimu lwaajib ila bihi fa waajib marka sidaas waxaad ku ogaanaydaa tintu qofkay u daban tahay qubayska waajibka markuu ka qubaysanaa biyuhu hadday gaaraan madaxa maqaarkiisa inta tinta ka gudbaan in la furfuraa waajib kuma aha laakiin haddaysan gaarin in la furfuraa waajibayda maxaa yaele waajibkiiyaan la guda karin si kale loo guda karin laakiin waxaa muhiim ah basharada in aad loo fahmo maqaarka korka oo dhan waa meel kastoo daahir lagu tiriyo daahirka waa jirka waxa muuqda weeye waxaa soo gelaya dhegaha qofka saas markuu kuu firiyo inta muuqata waa in biyuhu gaaraan markaad qubays waajiba ka qubaysayn ilaa waa daahira waa kaas muuqdee dhegtaada qofku markuu fiiriyo inta muuqata waa inay biyihii gaaraan wakadaalika sidaasoo kale qofka sanka go-an oo kale inta muuqata waa inay biyuhu gaaraan sankii meeshaan waa laga jaray kore meeshii marka daboolnaa jirto hoosaa muuqata waa in biyihii gaaraan qofka oo dhaawacyadu ku yaallinoo jirkiisu uu meelaha godadkaa leeyahay oo jirkiyaa dhaawacyaa ku yaalla ama midiyaa gashay ama wax kalaa galay qofkaasna meelaha godgodan biyuhu waa inay gaaraan dii kale qubayskuma u ansaxaayo qofka aan gudnayn waa in buuryada hoosteeda biyihii gaaraan haddii kale qubaysu ansixi maa ilaa waxa weyn waxbaa u daboolan meeshaasuna daahirkay ka mid taha u daboolan kadaalika sidaasoo kale qofku markuu xaajo gudanaa markuu xaajo gudashada u fadhiyo inta muuqata makaanka kaadida iyo makaanka saxarada labadaba daahirkay ka mid yihin wayn biyuhu gaaraan makaanka kaadida iyo makaanka saxarada labadaba qofku markuu kaadida u fadhiisto meesha muuqanayda dhammaan wayn biyuhu gaaraan marka uu qubayska waajibka ka qubaysana waxaana la rabaa biyahaasu inay gaaraan bacda niya niyada ka hor haday hadday gaaraan waxba tari mi maalan ma usan niyeysan qubayskii waa fadhiistay xaajo gudashadii sideedii u fadhiistay biyihiiyuu ku mayray markuu mayrayuu istaagay kadib u niyeystay qubays qaybtaas waa u dhimanta marka waxaa laasim ku ah markaas uu niyeystay kadib inuu haddana mar kale mayro saas darteeda waxaa u fiican qofka una fudud uuba meeshii uu ku qubaysanay markuu galo inuu niyeysto horta qubayskii oo rafculxadadki maalan ama rafculjanaaba ama se niyadii nucyadii aan soo marnay midii laga rabay markuu niyeysto kadib astajoonaaba khalaas qaybtaas markaa si saxa markuu u mayray najaastiina waa iska suurine qubayskiina waa u noqone saan soo ogaanay qubayskiina waa u noqone hadhow markuu istaago jirka inta kalu mayra umana baahna meesha inuu ku laabto maxaa yeele bacda niyuu mayr intuusa marka astajoona haduusan niyeysan ee uu markuu istaago kadib niyeysto waxaa laasim ku ah haddana mar kale inuu fadhiisto ee uu inta qofku markuu xaajo gudashada u fadhiisto muuqanayda labada inuu soo mayro ilaa meeshaas niyo la-aana la mayray marka waa in biyuhu gaaraan tinta dhammaan iyo maqaarka dhammaan waa inay gaaraan jirka korkiisa bacda niyana waa inay gaaraan bacda niyana waa inay gaaraan wa sunanuhu sunanu lwuduui waysaqaadka sunooyinkiisu khamsatu ashyaa shayaalo shana weeye shan shayna sunnooyinka qubayskay ka mid tah atasmiyatu ilaah magacaabid weeye bismi illaahi inuu yidhaahdo qofku waa inuu yidhahdo marka hadduu ku qubaysanayo meel oo suuli ah xoogaa hoos waa inuu yidhaahdaa hoo korka hadde meesha iskaarta laguma akriyo gudaheeda laakiin haddii meel kaleeto oon suuli yahayn ay tahay bismillahi afkuu ka leeyahay haddii kalena hoos uu leeyahay sida markii lagu weyse qaadanaa suuliyaalka hoos loogu yidhaahdo walwuduu'u weysaqaad weeye qablahu qabla alqusli xaalu ahaaday sunnada labaad qubays kasta oo cibaado ah qubays kasta oo cibaado ah qubayska aan cibaado ahayn iska daa qubayska aan cibaado ahaynoo qabowsi aad u qubaysayda baab kale wey kamaba hadlayna kaas laakiin qubays kastaoo cibaadaa ama waajib ahaado ama sunna ha ahaado markaad qubaysaydo inaad weesaysataa la rabaa intaadan qubaysan oo weesadu ka horaydo weesadu inay ka horaydo sidaasaa sunnaa weeso inay ka horaydo hadday weesadu kaa jabneedna haddee rafculxadadkiiad ma iska niyeysan rafculxadad asqar haddii aysan kaa jabnaynna waxaad niyeysaydaa sunnatulgusliyaad u niyeysana amase sunnadii oo qubayska sunatulgusli aad u niyeysayda wuduu'an hadday kaa jabneedna rafculxadad aad u niyeysanayda marka intaan qubayska qofku bilaabin waa inuu weesaysto waa inuu weesaysto weysaqaad kaamila u weysaysana hadduu inta kale inta ka weysaysto cagaha reebo uu hadhow cagaha keligood mayrana bannaan ayaduna ayaduna bannaan marka sunnada labaad waxay tahay walwudu'u weysaqaad qablahu qabla alqusli qubayska ka hor xaalu ahday weysaqaadku wa imraaru lyadi iyo gacantoo la marmariyo calaaljasadi jirka sunnada saddexaad waxay tahay markuu qubaysanaa korka inuu gacanta marmariyo ilaa wanaga nari sharcan qubaysku waa biyaha jirka lagu shubayo hadduu jirka biyuhu ku shubmaanay maraan qubaysku waa ansax marka marmarinta ama dalkiga waa sunni iyadu waajib maaha iyadu waajib maaha arkaantu waa labay ahaadoo niyo iyo waxay ahayd biyahoo jirka oo dhan gaara iyo tinta marka gacantoo jirka la marmariyo waa sunna maxaa yeele nadaafadii ayay aad u siyaadinaydaa walmuwaalaatu xidhiirin weeye inuusan jirka qayb meel ku mayrin meel kalena ku mayrine uu xidhiiriyo oo qubayska hal mar uu qubaysto wa taqdiimu lyumna iyo midigta in laga hormariyo cala alyusra midigta iyo bidixda qubayska marka laga hadla waa labada dhinac qubayska qofku markuu qubaysanaa marka horeto siaan ogaanay waa weesaysta markuu weesaystay siduu nabigu yeeli jiray sal اlahu alay slm biyuhu inta sacabka ku shubu madaxa ku shubi jiray markaasuu madaxa wuxuu qoyi jiray tinta iyo maqaarkaba intaba markuu qooyo biyaha dhankan madaxa dhanka midigtaa loo shuba madaxa lagu shuba laakiin dhanka midigta dhinacaan midigta midigtii oo dhan markay mayranto haddana madaxa lagu shuba dhanka bidixda marka midigta iyo bidixda qubayska laga sheega waa qofka labadiisa dhinac waa labadiisa dhinac ee gacmo iyo lugo iyo kale hadda laga qofka dhammaa laba qaybood bis iska dhigaya faslun fi ikhtisaalaati qubaysyaalkii uu fasal yahay almasnuurati la suneeyey qubaysyaalka oo waajibkaa waa soo ogaanay lixay ahaayeen halkaana qubaysyaal sunnahan ka gelaynaa walikhtisaalaatu qubaysyaalka qubaysyaalka almasnuunatu la suneeyey sabcata cashara quslan waa toddobiyo toban qubays qusluljumucati jumcada qubayskeedii toban iyo toddoba waa ka badan yihin laakiin haddee kitaabkan kitaab yara mukhtasara wey ee qubaysyaalka ee sunnada marka la tirinayo toban iyo toddoba ka badanayd la tiriyaa qubaysyaalka oo sunnadaa oo aan waajibka ahayn waa toban iyo toddoba qubays ayuu yidhi gusluljumucati jumcada qubayskeeda jumcada in loo qubaysto waa sunno qubays in jumcada loo qubaysto waxay sunno u tahay lixaadirihaa qofka xaadiraya qofka doonaya inuu jumcada tago qofkaasay sunno u tahay rag iyo dumar qofkuu raba ha ahaado kii jumcadu ku waajibtay iyo midaysan ku waajibin kuu raba ha ahaado qofka jumcada inuu tago doonayo xaadiraya qofkaasaa loo sunneeya qofkii aan xaadirayn oo aan jumcada u socon oo maalan qofkan waa dumar oo kaleeto jumcadu kuma waajibin gurigeeday duur ku tukan rabtaa inay qubaysato sunno maaha amase qofkan waa musaafir meesha uu joogo jumco laga tukan maaha inuu qubaystaa sunno maaha qof kasta oon jumcadii u socon qubaysku sunno uma ahan ee waxay qubayskan jumcada loo sunneeyaa lixaadirihaa qofka tegaya waqtigeedana wuxuu ka bilowdaa salaada subax markay dhalaato wixii ka horeeya qubayskii jumcada maaha waxaa waqtigeedu ka bilowdaa qubayska jumcada waa markii salaada subax ay dhalato adinka dambe uu dhaco markaas haddii uu u niyeysto waqtigaasna uu qubaysto qubayskii jumcada waa uu qubaystay laakiin ka hor maya walciidayni iyo labada ciidood ciidulfitri iyo ciiduladxa labadaba waa in la qubaysto saxaabadana sidaasaa ka sugan saxaabada sida cali bn abi aalib oo kale waa ka sugan yihiin marka ciiduladxaa iyo ciidulfitri labadaba waa in la qubaysto qubayskooda waqtigooduna iyaga wuxuu ka bilowdaa nisfu leyl habeenka kala barkiisuu ka bilowdaa waa ciido waa laiska diyaargaroobaah hadde subaxiina waqtiga la tukanayaaba waa waqti hore marka nisfu leyl ayuu ka bilowdaa iyaga qubayskooda walistisqaa waradalabkiina waa in loo qubaysto walistisqaa wa guslulistisqaa waraabdalabka qubayskiisii salaadii macnaha oo lagu waraab dalbaya ama roobdoontii weye salaada roobdoonta marka la aadayona waa in la qubaysto walkhusuufi wa guslulkhusuufi dayaxmadoobaadkii waa in loo qubaysto walkusuufi wa guslulkusuufi qorax madoobaadkiina waa in loo qubaysto iyadana qorax madoobaad qoraxdu markay madoobaato iyo dayax markay madoo labada salaadaa la tukada marka salaadaasna dad badana iskugu imaanaya marka in loo qubaysto ilaa haddii dad badan isku yimaadaan waxaa dhacda in la kululaado la dhidido qofkii wasaqda lahayn soo qubaysan waa soo uraa dadkii meesha jooga iyo malaa'igtiiba waa dhibaa marka dhibuu meeshii la imaana marka dii jamaacadu badato oo la kululaado oo la dhidido kii aan soo qubaysan waa soo uraa malaa'igtii iyo mu'miniintii meesha ku xidhadaysa dhibaa marka marka sidaasaa loogu qubaysta ay leeyihiin istisqaaga iyo khusuufka iyo kusuufka intaba walistisqaa waquslulistisqaa waraabdalabki ama roobdoontii qubayskeedii walkhusuufi wa quslulkhusuufi dayaxmadoobaadka salaadii waxa weeye salaada dayaxmadoobaadka loola jeeda marka la aadayo salaadaas qubayska loo qubaysayo walkusuufi wa quslulkusuuf qoraxmadoobaadka qubayska loo qubaysto qoraxmadoobaadka salaadiisa marka la aadayo loola jeeda salaada salaadaas marka la aadayo wey ayaa loo qubaysanaa waalguslu iyo in laga qubaysto min gasli lmeyit meydka la mayridiisa asli aad leedahay waalguslu in loo qubaysto min gasli lmeyit meydka la mayridiisa in loo qubaysto waalkaafiri wa guslulkaafiri gaalku inuu qubaysto idaa aslama markuu islaamo gaalka markuu islaamo inuu qubaysto shaaficiyadu waxay ka qabaan gaalka laba loo kala qaadaa gaalkan intuu gaal ahaa haddii qubays ku waajibay oo maalan janaabuu galay ama waa gabar qofka gaalka ahaayo xayd ayaa ku yimid intii gaalnimada dhexdeeda ahayd hadhow qofkaas markuu islaamo qubaysku waajibu ku yahay sunno maaha qofka gaalka ah intuu gaal ahaa haddii qubays ku waajibay oo maala ama janaaba ku timid ama xaydaa ku dhacay hadda gabar hadday ahayd xaydaa ku dhacay ama janaabaa ku timid hadduu nin ahaana waxa weeyaan janaabaa ku timid qofkaas dibuu ka islaamay asaga qubaysku waajib ku yahay sunna uma aha sababtaa waxay leeyihiin ma ansixin qubayskii hore oo gaalnimada dhexda uu ku qubaystay hadduu xataa qubaystay ma ansixin maxaa yeelay niyuu u baahanya qubayska cibaadada niyana gaal kama ansaxdo ahlu niye maahan gaal sidaasay leeyihin laakiin xanaabiladu ayagu maba kala qaadaan waxay leeyihiin gaalka soo islaamay inuu qubaystaa waajibay ku ta gaalka hadduu soo islaamo qubaysku waajibku nabiguna waa amray sala allahu calay wasalam nin soo islaamay inuu qubaysto laakiin shaaficiyadu saasay u kala qaadeen qubayskiisa marka waajib iyo sunaa baa isaga laisugu haya wlmajnuuni wa quslu lmajnuuni kii waalnaa qubayskiisa weeye walmuqmaa caleyh kii la miir daboolay qubayskiisa idaa afaaqaa markay miiraabaan tanna waxay tahay qofka waalan marka uu soo naaxo miir yeesho caqligu u soo laabto inuu qubaystaa laga rabaa qofka miir beelay oo waali maanjin ma qabo si kale xanuunuu la miir beelay maalan xanuunaa qabtay miirkiia ka tega koomu galay asna marka miirku u soo laabto waa qubays kaas waa xadiis saxiixaynka walmajnuuni qofkii waalnaa qubayskiisi weeye walmuqma caleyh kii la miir daboolay qubayskiisa idaa afaaqaa markay miiraabaan marka caqligu u soo laabto weye walquslu iyo qubayska la qubaysto cinda alixraami xirashada agteeda qofku markuu xaj xihanaa ama markuu cumro xihanaa inuu qubaystaa sunnaa xataa gabadha xaydka qabta markay xajka xihanaydo waa qubaysanay waa inay qubaysato qof kastoo xaj xidhanaa ama cumro xidhanaa intuusan xidhanaa qubays laga rabaa xataa gabadha caadada qabta waa laga rabaa waqtigaas alquslu qubays cinda alixraami xidhashada agteeda xaj iyo cumro la xidhana la qubaysto walidukhuuli maka walquslu qubays lidukhuuli maka maka geliddeeda loo qubaysto qofku markuu maka gelaa magaalada maka almukarama waa inuu qubaysto waliba qofka xaajiga ama muctamirka sidaas weeye waa inuu qubaysto nabigaana sida yeelay sal اlahu calيه wasalam cabdullahi bn cumarna ma geli jirin maka ilaa uu qubaysto laakiin haddeer qofka xaajiga ama muctamirka ee u socda maka sidaas inaysan u fududaana dhici karto sababtoo ah qofka xaajiga waa maxbuus camal khiyaar male isagu markaad ayraboorka ka degto haddaad tiraa makaan rabaa baskan gal wey markaad gashan waa lagugu xidha ilaa lagaa furo aduu iskama furi karti meeshii meeshaana lai joojiyana ma dhihi karti meeshii la rabaa lagu joojina meeshaasaad ku jirtaa daad tira ha layga furo banaanka soo fira lagaa yeelima meeshaad ku jire waa nuu xabsi camalo xabsi yaru ku jira qof hadha un magaalada marka galaya hadaad tiraa meeshaan waa qubaysaaya la ii kaadiyo qof kaa dhegaysan male qof kaa dhegaysanayda male sida lagula sii ordaya magaalada lagu gelina ayadana lagaa furi maayo qunfulka ilaa qolkii lagu dejila la arko iyo hoteelkii lagu dejila hoteelkii marka la keenaa lagu leeya hoteelkan gal isaga loogu talagalay marka khiyaar saasa ma laho qofku ma dhihi karo magaalada markuu ku soo dhow yahay halka ii jooji aan qubayste qofna hadda ka yeelin marka si lagu tadbiiqi karo haddeer ilaahay baa og iima cadda haddeer qof xaajiga horta isaga ma u suurtagelaydo xaaji warkiis badaa qofka oo marka waxaa jirta marmar magaaladii uun xooga fiicanu ka haray oo ama boqol kilomitr ama laba boqoloo kilomitr meel maqaayada in lagu dejiyo lg inta ka cuntee soona orod marka haddaad meel kastood lagu geeyana suuliyaal iyo biyo iska leed markaas inaad u niyeysato tiraa kulliba maka hadda kadib waa la gelaa meeshaadaad ka qubaysato adugu qaababkaas inaad isku xallida maahane magaalada geeskeeda inta ku hakato oo meeshaana ka qubaysa hadda ma jirto xajka xajka weliba iyo cumrada labadaba ma jirto walilwuquufi istaagidda bicarafa la istaago ayadana waa in loo qubaysto cali bn abi aalib ay ka suganta waa in loo qubaysto wuquufka caraf ayada waa fududahayoo cidna adiga markaas xabsi uguma jirtid khiyaaraad leedahay meesha rabtaad istaagi kartaa meesha rabtaad mari kartaa haddaadan gawaarida caamka ah lagu xajiyo raacin ee aad marka hore ama gaari kale raacdo amaad lugaydo meel kastaana biyey leeda meel kastaana biyey leeda marka wuquufka carafo waa dhici karta in qofka u qubaysan karo walilmabiiti baryidda ama kuhoyashada bimusdelifa lagu hoyana in loo qubaysto walquslu qubays lilmabiiti hooyashada loo qubaysta bimusdelifa lagu hooyana habeenka tobnaada lagu baryaa oo lagu hoydaa musdelifa maalinka sagaalaad markii carafo lasoo joogo qoraxdu markay dhacdaa laga soo tagaa carafo habeenka tobnaadaa musdelifo la yimaadaa habeenkaasaa lagu hoydaa habeenkaas marka hoyashada in loo qubaysto ayuu leeyay walilmabiiti bariida bimusdelifa lagu bariyo in loo qubaysto waliramyiljimaari buurihii tuurashadooda in loo qubaysto jimaartii aalaai saddexda ahaa maalinka tobnaad habeenkaas tobnaad marka musdelifo lagu hoydo maalinka tobnaad oo ka dambeeya waxaa la tuuraa jamratulcaqaba keligeeda la tuuraa ayada mana loo qubaysto ma loo qubaysto sababtuna waxay tahay waxay leeyihin qubayskii carafaba kugu dhowaa qubayskii carafa aaba dhowaaba looma qubaysto laakiin maalinta koob iyo tobnaad iyo maanta labiyo tobnaad iyo maalinka saddex iyo tobnaad saddexdaas maalin oo mid walba saddex la tuuranayo jamrat اluulaa jamrat اlwusطaa iyo jamrat اlcaqaba saddexdoodaa la tuuraa midba toddoba dhagaxa lagu tuuraa maalmahaas ha loo qubaystay leeyihin marka walirami ljimaari in loo qubaysto dhagax tuurkii jimaartii aalaai saddexda ahaayeen iyo waliawaafi dawaafka in loo qubaysto dawaaf hadii lada waa saddex dawaafuquduum kow markaad maka soo gelaydo iyo dawaafu ifaada dawaafulifaadana waa dawaafu rukniga oo maalinkaas tobnaad la dawaafo ama kadib iyo dawaafulwadaac oo ah marka laga soo tegaya midka la dawaafo saddexdaba in loo qubaysto nusqooyinka gobol waxaa ku taalla wali sacyina waa in loo qubaysto laakiin dabcadda daarulminhaajna kuma taallo sharaxa ibnulqaasimkana kuma taallo xaashiyada bajuurigana kuma taallo sharaxa kaleeto oo taqyiduunilxisnina kuma taallo waxaa muuqata marka ziyaado bacdu nusaaq ay ka timid weeye lafdigaas kuma jiro kitaabka wali sacyi daliilna maba leh walidukhuuli madiinati rasuulilaahi rasuulka ilaahay magaaladiisii marka la gelayana in loo qubaysto sala allahu caleh wasalam walidukhuuli madiinati rasuulillaah magaaladii rasuulka waa madiina waa magaalada rasuulku ku aasan yahay uuna deganaa jiray tobankii sano ugu dambeeyey ee nabigu u hijrooday ayadana marka la sii gelayo in la qubaysto sidii makoo kale marka la sii gelayo in la qubaysto afarta ugu dambayda marka sacyiga iska badaasaw kuma jiro asalba maahan kelmadaanu oo kitaabkaba asal uma ahan afarta kale isku soo dar mabriidka musdelifa iyo ramyuljimaar athalaatha iyo wali dawaafi iyo weli dukhuuli madiinati rasuulilaahi wax daliila ma leh sunnada nabigana kuma soo aroorin nabigana xajkiisii ma qubaysan afarta midna uma qubaysan walidaas saas daraaddeed sheekh naasir bin albani kitaabkiisa uu ka alifay manaasikulxaj walxumra afartaba wuxuu ku daray bidcooyinka xajka markuu kitaabka dhameeyey gadaalu wuxuu ka qoraa bidaculxaj bidcooyinka xajka lagu soo daray afartan qubaysuu ku daraa afartan qubays midkoodna daliil ma leh bidcooyinkuuna ku daraa sheekh naasir bal qaar ka mid ah shaafici laftirkiisu qowlkiisa jadiidka ma qabo dawaafkoo kale oo dawaafka in loo qubaysto shaafici qowlkiisii qadiimka ahaa wey laakiin jadiidkii wuu ka laabtay oo dawaaf in loo qubaysto ma uu qabo qowlka jadiidka taqyidiinulxisni kifaayatulakhyaarka markuu kitaabkan sharxa wuxuu leeyahay qowlkaas shaafici oo jadiidka ah inuu sax yahay oo aan dawaaf loo qubaysayn daliilkeedu waxa weyn xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidi caaisha nabiga sala allahu calayh wasalam markuu xajinayey awalu maa bada'a bihi wixii ugu horreeyey ee uu bilaabay markuu maka soo galay annahu tawada'a uma daafa ta weysaqa toora ka dawaaf ee qubays kuma jirin awalu maa bada'a wixii ugu horreeyey annahu tawada'a uma daafa macnaha xadiiska macnihiisa sidaasa marka dawaafkaasu ma jiro in loo qubaysto dawaafkaas ama haado dawaafulquduum ama haado dawaafulifaada ama haado dawaafulwadaac midna in loo qubaysto ayadana sunno maaha marka afartan ugu dambaydaaba daliil ma leh qubayskooda faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya wixii ka horreeyey waxaa ka dambeeya filmasxi masixiddu uu fasal yahay cala alkhufayni labada kuf la masaxo wاlmasxu masixid calى اlkhufayni labada kuf la masaxaa jaa-isu waa mid bannaan bialaaثati sharaa'ida shardiyaal saddexuu ku bannaan yah wاlmasxu masixid calى اlkhufayni labada kuf la masaxo jaa-isu waa mid bannaan bialaaati sharaa'ida shardiyaal saddexa ayuu ku bannaan yahay khufeynku waa lugaha wax la gashado oo maqaar laga samay jiray dii waa halmaamay saaka inaan soo qaaday aan rabay waa halmaamaye marka sida sigsaantoo kale labada lugood loo geliyaa sida sigsaantoo kale a labada lugood loo geliyaa keligoodna waa lagu soco karaa oo waa lagu socdaa keligood waa lagu socdaa marka qofka inta weese qaato kadib uu gashanaa waa fududayn iyo ruqasta sharciga wax ka mid ah hadhow markii weysadu ka jabto haddaan qubaysku waajibina weyse jab kaliya ay tahay inta kaluu ka weyse qaada labada lugood markay haraan gacantoo qoyanu korka ka marinaa sidaasuuna iskaga tukanaa meeshii uu inta furo oo lugaha soo baxsho lugaha mayrla lugaha ma mayrayo marka waxaa laga fududeeyey luga mayridii dhowr dhinacay fudayn ka taho qofka degdegsanoo kale hadde inuu inta furo oo cagii soo baxsho oo mayro oo haddana gelsho waa hawl dheer waa laga fududeeyey waxay kaloo fududayn weyn ka tahay meelaha gobol waxaa jira meel biyuhu ay aad u qabow yihiin oo qofka ay korkiisu dildillaacayaan marka gobol taasna fududaynay u taha ma mayrayo lugihii qofkaan meelaha gobol qabow badanaa jira lugaha hadaad mayrto waa dildillaacayaan qabow daraaddiis hadhow marka dhowr dhinaca ilaahay ka fududeeyey marka qofku korku gacantoo qoyan ka marinaa khalaas intaasaa ku filan gacantoo qoyanuu korka ka marina walmasxu masixidda cala alkhufayni labada kuf la masaxaa jaa-isu waa mid bannaan bialaaati sharaa'idda shardiyaal saddex uu ku bannaanya an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa la xidhashadooda bacda kamaali dahaarati dahaarada dhammaystirmideeda ka gadaal saddexda shardi shardiga ugu horey waxay tahay marka koobaad markii weysadu dhammaato waa inuu gashado maxaa la diidayaa wuxuu maalan sameeyey luguu mayray lugti midigtuu mayray kufkiiyuu geliyey haddana lugti bidixuu mayray waa geliyey hadhow markii weysadu ka jabto ma masixi karo sababtoo ah ma uusan gelin dahaaradu markay dhammaystirnaatay ka gadaal ee dahaaradiiyo lugu dhimantuu lug gelsho marka ma masixi karo waxaa la rabaa labada lugood marka la mayro kadib inuu gelsho shardiga koobaad waa shardigaas shardiga labaad waa an yakuunaa waa inay noqdaan saatirayni laba asturayaan limaxalli kasliilfardi faradka mayridiisa maxalkiisa intii in la mayraa waajibka aheed waa inay asturaan oo inta in la mayra ay waajibka tahay waa soo martayo maxay ahaayeen waa ilaa kacbeynka ilaa kacbeynka in la mayraa waajiba intaas waa inay asturaan haddii kacbeynkii muuqdaan ma la masixi karo maxaa yeelay qadarkii in la mayro meeshaan inta la daboolo korka laga masaxo iyo inay bannaantoo la mayro wax ka dhexeeya ma leh marka qadarkii in la mayraa waajibkaed qadarkaas waa inuu daboolan yahay oo qufaynku ay daboolaan shardiga labaad wuxuu noqday waa an yakuunaa waa inay noqdaan qufaynkii saatirayn laba asturayaan limaxalli qasliilfardi faradka mayridiisa maxalkiisa min alqadamayni xaal maxalku ka mid yahay shardiga saddexaad waa an yakuunaa waa inay ka mid noqdaan mimaa shay yumkinu uu fudud yahay yumkinu waxaa loola jeeda maanta yashulu uu fudud yaha loola jeeda suurtagal uu yahay maaha loolama jeedo wax ay fudud tahay in lagu socdaa waa inay yihiin xaala ruqsa meesha laga rabay wa an yakuunaa waa inay khufeynkii ka mid noqdaan mimaa shay yumkinu ee yashulu uu fudud yahay tataabuculmashyi socod israacraacidiis calayhima korkooda lagu socdo waa inay yihiin wax lagu soco karo ilaa qofkan waxbaa loo fududaynayo hadduu laba biroodo waaweyn inta meelo ka daloy cagaha geliyo waa masaxa laga yeelmaa bir weyn laguma soco karo waxaa la rabaa wax lagu soco karoo fudud oo qofku ku soco karo wa an yakuunaa waa inay ka mid yihiin mimaa shay yumkinu uu fudud oo sahlan yahay tataabuculmashi socod inuu israacraaco calayhima korkooda lagu socdo wa yamsaxu waa masaxa almuqiimu qofka negi yowman wa leylatan habeen iyo maalin qofka aan musaafirka ahaynoo muqiimkaa afar iyo labaatan saacu masaxa kadib haddii weysadu ka jabto uma bannaana inuu masaxo inuu masaxo uma bannaana waxaa laasim ku a inta bixiyo oo weysaqaad dhammaystira weyse qaato lugaha mayro kadib inuu haddana gashado haddana afar iyo labaatan sac ka faa'idaysto afar iyo labaatan habeen iyo maalin uu masixi kara wlmusaafiru qofka musaafir kaana alaaata ayaamin saddex maalin ayuu masaxaa bilayaaliihina maca layaaliihina oo habeenadoodii la jiraan qofka musaafirkaana waa asaga xoogaa ka hawl badan yahay qofka muqiimka sharcigu waa ka sii fudeeyey saddex maalin iyo habeenadooda habeenku amaa ka horeeya amaa ka dambeeya meesha wax ka soo bilowdeen fiir adiga hadde maqribkii oo kaleeto haddii la bilaabay habeenkiiya horeeya maanta ka dambeed habeenkaasa la isku tirina haddii subaxii la bilaabayna subaxaasa laga bilaaba habeen ka dambeeya lagu tirina marka habeenku maalinka ama ha ka horeeyo ama ha ka dambeeyo ee saddex habeen iyo saddex maalin uu xaq u leeyahay qofkii musaafirka inuu masaxo oo intaas mar kastoo weysadu ka jabto oo iska seexana markay weysadu ka jabto u baahdo inuu weysaysto inta kaleu ka weysaysana lugaha ma mayraayo gacantu qoyanu korka ka marina gacanta qoyan uu korka ka marina goormaa laga bilaabaa maalan afar iyo labaatan saac waxaa laydha muqiimkiiya iska leh musaafirkiina sidaasoo kalena habeen iyo maalin uu leeyahay muqiimkii musaafirkiina saddex maalin iyo saddex habeen muddadu goormay u bilaabane wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda min xiina waqtiyay noqotay min xiina iyo min xiini labada waa la dhihi karaa ilaa ficil mucrabaa ka dambeeye ficil mucraba aa ka dambeeya min xiini aad dhihi kartaa min xiinana waa dhihi kartaa labada waa kuu bannaan wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda min xiina waqtiyuu ahaaday yuxdiu uu xadao markii weysadu ka jabto xadadku waa markii weysadu ka jabto bacda lubsi lkhufayni labada kuf xidhashadooda ka gadaal hadalka daahirkiisa waxaad moodaa matniga inuu leeyahay muddadu waxay ka bilaabeen markii weysadii uu ku gashada ee ka jabto oo tusaale salaada subax hadduu weysaystay qofkii oo uu gashado khufaynkii uu gashaday maalan weysadii ilaa duurkii waa ku tukaday bacda duuray ka jabtay waxaad moodaa inuu leeyahay bacda duurkaasaa laga bilaaba saasaad daahirka moodaa markuu xadadka yimaad sidaasna culummada aqwaashooda gobol ka mid ahaa qayb ka mida qabaan oo rimligoo kaleeto waa nihaayada shiikha iska lehe minhaajka sharxee wuxuu leeyahay weysaqaadka waxa jebiya kala qaad waxa weysaqaad jebiya kala qaad waxaad u kala qaadaa wax asagu qofku khiyaar u leeyahay khiyaar isaga khiyaar u leh inuu weysada iskaga jebiyo iyo wax uusan khiyaar u lahayn waxaa qofku khiyaar u leeyahay waxaa ka mid a maalan ee cawradiis hadduu taabtoo kale isaga iska jebi soomaa khiyaarkiisu iskaga jebi weysadii qofkaan haddii oo qowlkii shaaficiyada la qabto ah gabar ajnabi ka hadday taabatana iyadana khiyaaru qofku leeyahy marka waxyaalaha qofku khiyaarka u leeyahay hadduu weysada uga jabto waktiga wuxuu ka bilaabanaa xiina yuxdi marka weysadaasu jabtay marka macnaheed wuxuu noqonaa maalan hadda waxaa ka dhignay bacda duur ay weysadii ka jabtay ilaa goormuu masixi karaa ilaa duurka dambe ka gada afar iy labaatanka saac haysta habeen iyo maalin mar kastoo weysadu ka jabto waa masaxa waa sidaas wuxuu leeyahay marka rimliga haddii laakiin waxa weysadu ku jabta ay yihiin wax uusan isagu xukumin oo maalan miirkiyaa ka tegey nabara ku dhacay miirkiyaa ka tegey wax uusan isagu xukumin ama kaadiya ka timi kaadidu qofku ma xukumo iskuma celin karo ama saxara ka timi wax uusan xukumin hadday yihiin ka bilaabama waktigu xiina yuxdi ma ka bilaabanaa ee wuxuu ka bilaabanaa xadadkaas ugu horeeya markuu dhammaado maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa weysadu markay ka jabto markuu weyse qaato ugu horeyda marka koowaada ugu horeyda oo uu weyse qaato markaasay ka bilaabana muddadu maalan tusaale aan ku soo celino subaxdiiuu weyse qaatay khufeynkiiuu gashaday ilaa duurkii kama jabin waa duurkii oo dhan waa u dhowrneed duurkii ti horuu ku tukaday bacda duur markuu duurkii tukaday ka jabto casirkiiya la gaaray casirkiiu weysaystay intii koruu mayray waa masaxay markaasay ka bilaabeen hadhow ilaa casirka dambe ayuu masixi karaa waa saas marka xadadka marka uu xadao maa sida sharxa marka fiiriya waxayna kugu qoran ey min inqiطaaci اlxadaث اlkaa'ini bacda tamaami lubsi اlkhufayn wuxuu yidhi waxay ka bilaabana muddadu xadadku markuu go'o maahan xadadku markuu yimaado weysadu markay jabto waa markuu asagu go'o xadadkaas xadadkaas alkaa'in bacda tamaami lubsi اlkhufayn xadadka dhacay markii khufaynka gashashadooda dhala dhammaystira ka gadaal xadadkaas markuu dhammaado waa markaad koobaad ood weyse qaadato wey markaasuu ka bilaabana ibnu xajar alhaytamina qowlka asagu wuxuu le kala qaad ma leh sababta weysadu ku jabtay ama ha noqdo wax qofku khiyaar u leeyahy ama yuu noqon kala qaadba male ha kala qaadin waxay qofkaas muddada uga bilaabanee xadadkaas ugu horeeya weyse jabka ugu horeeya markuu ka dhammaado oo uu weyse qaato wey markaasay muddadu uga bilaabaneen marka marka hadduu musaafir ahaana saddex maalin iyo saddex habeen oo markaas ka bilaabata ayuu xaq u leeyahay hadduu muqiim ahaana habeen iyo maalin meeshaas ka bilaabata fa in masaxa qofku hadduu ku masaxo filxadari nagaadi uma saafara uu safro asagoo muqiima uunta gashadayuu masaxay afar iyo labaatan saa xaq u lahaa afar iyo labaatankii saa dhexdoodiyuu safray laga yeeli maayo saddex maalin saddex habeen afar iyo labaatankii saa ku gaabsaa laleeyahy ee inta siibto mayr fain masaxa hadduu ku masaxo filxadari nagaadi dhexdiis uma saafara uu safro ow masaxa ama uu ku masaxo fi safari safar dhexdiis uma aqaama uu nagaado atama waa dhammaystiraa masxa muqiimin mid muqiima masxigiis macnaheedu waxay tahay isagoo muqiim ah ayuu masaxay waa safray atama masxa muqiim muqiim masxigiisu dhammaystira macnaha afar iyo labaatan sac ama habeen iyo maalin uu leeyay inuu masaxo bis ka badan ma masixi karo habeen iyo maalin kaliu aq u leeyahy kadib waa inu inta siibo kadib uu weyse qaato uu kadib gashado haddii fiiri isagoo musaafira uu masaxo meequu xaq u lahaa saddex maalin iyo saddex habeen soo maahan isagoo muddo gaaban masaxayo xataa maalin dhammayn uu muqiim noqday ma laga yeelayo inuu saddex maalin iska wato ma laga yeelayo waxaa loo golay habeen iyo maalin waktigii masaxaa laga soo bilaabo habeen iyo maalin markay dhamaadaan muddadii waa kaa dhamaata laleey marka mar walba dhinacaa la qalliba dhinaca oo muqiimka ayaa la qalliba fain masaxa hadduu ku masaxo filxadari nagaadi uma saafara uu safro ow masaxa uu ku masaxo fi safari uma aqaama uu nagaado atama wuxuu dhammaystiraa masxa muqiimin wayabdulu waa buraa almasxu masxigu bialaaati ashyaa saddex shayu ku buraa masxiga saddex shayu ku buraa bikhalcihimaa labadii kuf la siibidooda labadooda ama mid ka mida labada shardi maaha xataa siibidu shardi maa hadduu isagu siibmana waa lamid haddaad adigu siibto iyo adoon siibin hadduu kaa siibto waa isku mid bikhalcihimaa sharaxad sidaas darteed waa kan in leh ow khalci axadihimaa aw inkhilaacihi labada mid ka mida in la siibo ama isagu iska siibto adigu ma siibin isagaa siibta waa isku mid marka haddii labadii mid ka mida ama labadiiba ay siibmaan ama adigu aad siibto khalaas wey waa dhammaatay muddadaas waa kaa buray masxigii wainqiaa'i lmudda iyo muddada dhammaashadeeda muddadiiyaa dhammaatay haddaad saddex maalin laheed iyo saddexna waa kaa dhamaatay haddaad muqiim aheedo habeen iyo maalin laheed waa kaa dhamaatay waa buray masxigaas waa buray iyo wamaa yuujibu lqusla qubays wixii waajibiya wax qubays waajibiya qofkii ku yimid ama janaabo ama wax kaleeto qubays waajibiya ayadana waa ka buray lama masaxo qubayska marka maxaa u samaynaa qofkii marka ay ka burto labuu mid yahy in weesa u dhowrneed keliya muddadiiyaa maalan ka dhammaatay ama waa siimay bahalka muddadiiyaa ka dhammaatay ama waa siimay sida kale weesa ugu dhowranta muxuu samaynaa inta siibu labada lugood niyo cusub ku mayraa bis weysadii odan soo weysaysa ma inta labada qof siibo uu mayraa labadan lugood niyo cusubuna ku mayraa ilaa niyadii hore loomaba niyeysan luga in lagu mayro xibnaha kalea loo niyeysta marka inta siibo uu labada lugood mayra ee weysadii soo bilaabi ma soo bilaabi ma hala saasuu ku tukana saasuu ku tukana wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina mxamed